waan salaame muslimiinta meel ay joogaanba wiil ayaga xanuunsan marna muslimiinta waan u bandhigay kheyr allah ha siiyo aqran allah ha ugu meel qabto isbitaal way ii geeyeen yarkii caafimaad kumuusan helin weli wuu iga xanuunsan yahay haddana muslimiintaan aan la soo beegsaday inay waxay igu caawin karaan inay igu caawiyaan isbitaalkii nairobi igu caafimaadi waaye isbitaal kale inay bal ii geyn karaan waxay saacidaysa inay muslimiinta igu saacideeyaan aan rabaa waxaan ka keenay magaalada bangal bangalaan ka keenay yarka aad iyo aad iga xanuunsan yahay loojkii muslimna naga bixi gaarigan muslimna na soo saar kheyr allaha siiyo markaan soo tagayna muslimna naga soo bixi xalayna muslim baa loojka naga bixi hadda waxaan hadda gacantaa in aan ku hayno malaha oon iskaga bixinayn hataa iyo wax la cunabo xanuunka haya maxaad noogu sheegi kartaa xanuunka haya waa maskaxda mar baan abreeshinay baabaan ka gelinay haddanaba u kala go-aa la yiri baab kalaan ku celinay wax caafimaadku muusan helin waan laba iyo tobanka maanta wuu cabaadi hooyaad iyo hergal ma laha ma taqna way u nafdhaweynaa waa cunug agoon eh aabihii wuu dhintay ani hadda waxaan u haaya wax kale ma laho mid awalba istaalka muslimiinta ii geeyeen haddana ayakaan ka codsanaa inay istaal aan nairobi aan nahayn oo banaanaha kale inay ii geeyaan inay iga quusiyaan aan haddana aan usoo dhexdhigay waa saddex iyo toban jir weligii caafimaad muusan helin sidaan uu ku dhashtay maxaa la idiin sheegay xanuunka haya dhakhaatiirta waa xanuun noocee ayay idin dheheen dhakhaatiirta waxay dhaheen biyaha madaxa ugu jiro biyaha laba qaybood eh midna wuxuu gelay maqaarka iyo lafta dhexdooda midna wuxuu gelay gudaha asaga kiisa waa kii lafta la jibinayo oo gudaha oo lafta dhexdeeda ah markay biyaha galeen kadib wuu bararay markaa caafimaad weligiis muusan helin markaa cunug weligiisna muu hadlin afka waa loo haayaa ma hadlaayo wixii aad dhahda unbuu dhagta ka maqlay laakiin qof xis haayo maaha noloshiina kale waa sida dhanka qoyska kheyr allah siiya inta ka hor waxay muslimiinta ii soo dhiibeen unbaan kula tacaalayay hadda laakiin wax gacantayda ku jiro oo astaal aan ku geyn kara malaha awoodda ilaahay baa iskale qoys ahaan dhaqaalihiinu muxuu ku tiirsan yahay dhaqaalahayna muslimiinta waxay ii soo dhibeen baan u wax ugu gadgadaya haddana gacanta wax ku jiro malaha wiilka dhaqdhaqaaqiisa kale hurdada siduu cunnada u qaadanaya waa sidee dhaqdhaqaaqiisa waa xun yahay ogow dhaqdhaqaaqiisa wuu xun yahay hurdo fiicanna ma laha toddobaad wuu fiican yahay toddobaadna waa lagu kici wax cunka marna wuu cunay marna wuu diiday laakiin hadda ma taq uu balaayo ku dhigay daawooyin hadda uu qaadanayo oo lagu dejinayo oo u socda miyaa jira maya maya dhaarta u dambaysa oo baabka ugu kala go-on lahaa daawo ugu dambaysa imsaa jeer aad isbitaal geyseen laba goor aan geeyey mar mar waa la abreeshimay haddana waan kusoo celinay waxay dhaheen waan falaashi lahenay baabkaa kala go-ay marka ilaa ay hadda daryeelka caafimaaded u raadinayseen qarash intee dhanaa idinkaga baxay labaa ku baxda laba milyanaa ku baxda muslimiinta kheyr allaha siiya dhaartaa waa i garab qabteen ilaahay aqraha ugu meel qabta warbixintii ugu dambeysay markaad isbitaalka geyseen dhakhaatiirta maxay idiin sheegeen in xaaladiisa gudaha wadanka wax looga qaban karo iyo qarashka ku bixi karo qalliin kale in loo baahan yahay noo sheegeen haddana baabka uu kala go-on yahay qof qof isdhowraayo xis haymo laakiin waxaansan jeclaan lahay muslimiintaan ka codsan lahay inay iga quusiyaan oo meel kale ay ii geeyaan istaal nairobi aan nahayna igu qaadaan anina iga sabar siiyaan waa agoon aabihii soonka hadda ay la toddoba u aasan caruur kale oo kuu joogta miyaa jirta caruur kale asaga unbaa agoon laakiin kuwa kale hadda aabbahood wuu joogaa waa imisa waa afar waxaa ii muuqda wiilka inuunan xasiloonayn uu dhaqdhaqaaqiisa badan yahay aad u cabaadaya see waaye ma gacan qaadaya gacan qaadaha weli markuu baahdaa ugu daran hooye wax dhashaa tahay xanuunka wiilkaaga culays intee dhanu kugu hayaa culays way dhaaftay culays way dhaaftay culays way dhaaftay an naftinka stareysaaban ku qaada anaa ku xanuunsada oo qalbigay uu sisi uu yahay waxaan codsan lahaa inay muslimiinta haddana shalay ba ayaka ay caabiyaan haddana ay igu soo caabiyaan ay wiilka meelaan nairobi aan nahayn haddana ay igu qaadaan ay iga qoosiyaan ay iga sabarsiyaan haddana aan u rab waxaa ii muuqata inaad qiirootay waa maxay sababtu sababta waxaa waaye asagana wax u jooga mala anina wax ii jooga hadda ilaahay waa naga rabhay laakiin hadda noo taagan oo faamili ahaana ma jirto nambarkaaga ciddii doonaysa inay kusoo caawiso ama kula soo xiriirto halkay kaala soo xiriiri karto ama wax lagu soo gaarsiin karo nambar telefoon waan haystaa zero seven zero three thirty eight sixty sixty nine aada umahadsantah hooya waan kaaga mahad celinaynaa insha allah wiilkaaga wuu caafimaadaya kheyr allah siiyo muslimiinta shalayba ay gara qabatay haddana waxaan rabaa inay iga soo quusiyaan